galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaanaysa magaalada washington
waa maalin sabti ah bisha maarjna waa lix iyo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda yada galabta waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya sahre cabdi axmed iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mida shaqaaqo hodad ay ku dhaawacmeen oo ka dhacday magaalada beledweyn xilli odayaasha magaaladu ay sheegeen in kulan ay yeesheen madaxweynaha soomaaliya aysan wax natiijaa ka soo bixin
waxaan idiin sheegaynaa annagoo idinka wakiil idinka ah dowladda waa la kulannay waxba qari mayno madaxweynaha waa la kulannay
sidoo kale waxaad kale oo dhegaysan doontaan maxkamadda sare ee milatariga oo diiday raacfaan uu xukun dil ah oo hore loogu xukumay ka qaatay xasan xanafi xaaji oo ka tirsanaa ururka al-shabaab
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii xiisaha leh ee hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida
xogayaha difaaca ee dalkan maraykanka ashton carter ayaa sheegay in ciidamada maraykanku ay dileen cabdiraxmaan mustafa al qaduuli oo ahaa wasiirka maaliyadda ee isis sidoo kalena wuxuu mas-uul ka ahaa howlgallada ururkaas ee dibadda xogayaha difaaca ayaa sheegay in ay ugaadhsan doonaan xubnaha wasiirada ee ururka isis carter muu sheegin halka ay ku dileen mas-uulkan in ay tahay ciraaq ama siiriya iyo sidoo kale in lagu dilay weerar xagga cirka ah ama howlgal gaar ah oo la qaaday sida laga soo xigtay wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka qaduuli ayaa ahaa xubin firfircoon oo door ka qaadata fulinta weerarada argagixiso ee waddamada reer galbeedka mas-uul u hadlay wasaaradda gaashaandhigga ayaa sheegay inay aaminsan yihiin in qaduuli uu lacagaha siin jiray dagaalyahanada ajnabiga ah ee doonaya in ay weeraro ku qaadaan dalalka galbeedka maraykanka ayaa duldhigay toddoba milyan oo dollar oo abaalmarin ah madaxa ninkan la dilay
dacwad ooga u dhashay waddanka biljimka ayaa waxa uu sheegay in saddex qof lagu xiray howlgallo argagixiso la dirira oo ka dhacay magaalada brasles madaxdu waxa ay sheegeen in weerarkaasi uu ahaa mid ka dhashay kadib markii lasoo xiray nin u dhashay faransiiska oo laga shaki qabay islamarkaasina lagu qabtay baariis kaasoo loo maleynayo inuu wax ka ogaa weeraradii horey u dhacay xafiiska dacwad oogaha biljimka ayaa waxaa sidoo kale uu sheegay in baaritaano arrintaasi loo maray ee ahayd tijaabo dhinaca d n a ga oo la qaaday taasoo lagu ogaaday najiib lakjur inuu ahaa ninkii ka dambeeyey mid ka mida weeraradii ismidaaminta ahaa ee lagu qarxiyey talaadadii eeraboodka brasles madaxdu waxay intaasi ku dareen in garoonka dib loo furi doono maalinta talaadada ah ee isbuucan luxorich ayaa waxaa lagu xiray in uu qayb ka ahaa weeraradii novembar saddex iyo tobankeedii ka dhacay magaalada baariis ee boqol iyo soddonka qof ay ku dhinteen waxaana la helay d n a giisa iyadoo laga helay suunka wax lagu qarxiyey iyo cad mara ah oo laga helay hoolka bataclan concert oo ay ku dhinteen ku dhowaad sagaashan qof mas-uuliyiinta dalka ciraaq ayaa sheegay in qof isa soo miidaamiyey uu qarax ku dilay ilaa soddon qof halka ay dhaawacmeen in ka badan siddeetan qof oo kale mas-uuliyiinta ayaa intaas raaciyey in qofkan isqarxiyey uu watay beel ama suun laga buuxiyey ama lagu xidhay waxyaabaha qarxa isaga oo bartilmaameedsanayay goob loogu tala galay ciyaaraha fudud oo ku yaalla meel qiyaastii afartan kilomitir u jirta caasimadda dalka ciraaq ee baqhdaad kooxda isis ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkani sabtida maanta saddex gobol oo ka mida dalka maraykanka oo kale ah alaska hawaii iyo washington ayaa waxa ay ka dhacayo doorashada isreebreebka ee dalkan maraykanka madaxtinimada loogu jiro ee xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa xogayihii hore arrimaha dibadda ee dalka maraykanka hillary clinton ayaa ah musharaxa hogaaminaysa doorashada laakiinse senatorka laga soo doorto vermont ayaa isna berni sanders waxa uu diiday in uu ka haro doorashada dhiiggiisa miss clinton clinton oo hadal ka jeedisay arbacadii kadib weerarkii dadka badan ay ku dhinteen brusels markii uu dhacay ayaa waxa ay diradda ku saartay khudbadeedii musharaxiinta xisbiga jamhuuriga sida donald trump iyo ted cruz oo ay ku weerartay waxay ugu yeertay siyaasadda arrimaha dibadda ee aanan mas-uuliyadda ku fadhinin ee ay leeyihiin
galab wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo washington idinka imanaysa goordhow waxaa inoo soo socda warar soomaaliya ku saabsan marka horese tacsi dhammaan shaqaalaha laanta afka soomaaliga ee v o a inta ku sugan xarunta washington oo kale ah madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabarow haaruun macruuf cabdicasiis xuseen cismaan maxamed colaad xasan caashe ibraahin aadan ibraahin xasan daandurey falastiin axmed iimaan sahre cidle nuur maxamed cabdi xasan sahre cabdi axmed iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar axmed cali sheekh cumar xasan xuseen barre aadan jemi farry iyo weliba dhammaan wariyaasha idaacadda v o a ee soomaaliya iyo geeska afrikaba waxay tacsi tiiraanyo leh ay ka muuqata ay u dirayaan jamaal axmed cismaan oo ka tirsan wariyaasha v o a ee washington ku sugan oo aabihii maanta uu ku geeriyooday magaalada muqdisho ilaahay qabriga ha u nuuriyo marxuum axmed cismaan jannatu fardowsana ha ka waraabiyo sidoo kale waxay asxaabtani kor ku xusani ay tacsi u dirayaan oo ay leeyihiin samir iyo iimaan ha ka siiyo jamaal axmed cismaan iyo weliba qoyskii uu ka tegey marxuum axmed cismaan aamiin aamiin
waad mahadsan tahay ismaaciil intaasina aynu kaga harna tacsidaas ina lilahi wa inaa ileyhi raajicuun wararka ka imaanaya magaalada beledweyne ayaa waxa ay sheegayaan in saddex qof ay dhaawacmeen kadib markii iska horimaad uu dhex maray ciidamada amniga iyo dowladda iyo aan iraahday dadweyne taageersan mowqifka odayaasha dhaqanka ee magaalada beledweyne ay ka qaateen shirka maamul u sameynta ka socda magaalada jowhar magaaladaasi waxaa ku sugan tan iyo shalay madaxweynaha soomaaliya oo isku dayay in odayaasha diidan shirka uu ku qanciyo in ay kasoo qayb galaan warbixintan haddaba waxaa halkaasi kasoo diray wariyaha v o eda beledweyne xuseen xasan dhaqane
saddex qof ayaa ku dhaawacantay kadib rasaas ay ciidamada dowladdu ku rideen dadhigaya banaanbax lagu taageerayo ugaasyada hiiraan banaanbaxa ayaa yimi kadib markii mid ka mid ah ugaasyada uu sheegay kulan ay la yeelan rabeen madaxweynaha in laga dalbay kulamo gaargaar ah oo qabaa'ilka lala yeesho ugaasyaduna ay diideen islamarkaana sheegeen inay doonayaan in si guud beelaha gobolka hiiraan uu kulan madaxweynaha ula qaato dadka ku dhaawacmay banaanbaxa ayaa waxaa la dhigay cisbitaalka beledweyne doctor cabdilxaliim cabdulaahi kalson ayaa xaaladooda warfidiyeenka uga warbixiyey mas-uuliyiinta dowladda ayaa markii dambe ugaasyada u ogolaaday inay si wadajir ah kulan ula qaataan kadib markii kulanka madaxweynaha iyo ugaasyada uu soo idlaaday ayaa waxaa meel fagaaro ah dad badani kula hadlay ugaas cali ugaas xasan waxaana uu sheegay in kulankii ay madaxweynaha la qaateen uu is-afgarawaa ku dhammaaday sida sharafta leh ood yacni mataqaanaa shucuurtiinna u muujinaysaan rabitaankiinnanaad u muujinaysaan ogaasyadanaa u taageersan tihiin aad iyo aadaan idinka mahadcelinayna waxaan idiin sheegaynaa annagoo idinka wakiil idinka ah dowladda waa la kulannay waxba qari mayno madaxweynaha waa la kulannay dowladda waa la kulannay madaxweynaha waa la kulannay wax alla waxaan ka codsannayna kama aanan helin ra-iisul wasaaraha horay ayaan ula kulannay madaxweynahana maantaan la kulannay waxaan rabnay oy reer hiiraan rabeen oo aad naga sugayseen idiinma wadna kama aanan helin
xiriir aan la samaynay xafiiska madaxweynaha nooma suuragelin inaan wax war ah oo ku saabsan kulanka madaxweynaha iyo ugaasyada aanu ka helno madaxda ugu sarreysa dowladda soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxa ay kusoo qulqulayeen magaalada baladweyne si ugaasyada iyo waxgaradka ay ugu qanciyaan in dib loo sii ambaqaado shirka maamulka loogu sameynayo hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo gogoshiisu ay dowladdu dhigtay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne
galab wanaagsan idilahaantiinba meel walba aad nagala socotaan halkani waa washington oo aad si toosa u dhegaysanaysaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a maxkamadda sare ee militariga ee soomaaliya ayaa diiday racfaan xukun oo uu oo racfaan aan idhaahde uu xukun hore oo dil ah ka qaatay xasan xanafi xaaji oo hore maxkamadi ugu heshay dembi ah inuu ku lug lahaa dilka wariyaasha soomaalida ah maxkamadda sare waxay ayiday xukunkaasi hore iyada oo ku xukuntay dil ilaa hadda lama shaacin wakhtiga uu dilkaasi dhacayo warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o a xasan kaafi qoyste
maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ayaa maanta u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay xasan xanafi xaaji oo ku eedeysnaa dilalkii loo geystay qaar ka mida wariyaashii magaalada muqdisho waxaana maxkamadda ciidamada qalabka sida ay ayiday xukunkii ay horay ugu riday xasan xanafi maxkamadda derajada koowaad ee ciidamada qalabka sida sida uu ku dhawaaqayo guddoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida liibaan cali yarow maxkamadda sare ciidamada qalabka sida markay aragtay rafacaanka xasan xanafi xaaji cabdisalaam labaatan isideed jir ah markay aragtay aayadda boqol toddobaatan isideedaad suuratulbaqara iyo aayadaha kale ah soddon iyo saddexaad afartan iyo shanaad suuratulmaa'ida iyo qodobka laba boqol labaatan iyo kow xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka koowaad xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida markay aragtay xukunka maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida ee saddexdii bishii saddexaad laba kun lix iyo toban kuna xukuntay xasan xanafi xaaji cabdisalaam dil toogasho ah maxkamadda sare ciidamada qalabka sida markay aragtay khilaalka eedaysanuhu ka hor bixiyey garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida oo ahaa in uu ururka al-shabaab ka mid yahay una qaabilsanaa dilalka qorshaysan ee wariyaasha islamarkaana isaga iyo laba nin oo kale ay dileen akis wariye marxuum sheekh nuur maxamed abkey markay aragtay markhaatiyaasha la horkeenay maxkamadda maragfurkii ay bixiyeen sidaas darteeda maxkamadda sare ciidamada qalabka sida waxaa u caddaatay in xasan xanafi xaaji cabdisalaam uu yahay dembiilo galay dembigii lagu soo oogay waxayna xukunka ku raacday xukunkii maxkamad derajada koowaad ciidamada qalabka sida horay ugu xukuntay dembiile gacan ku-dhiig leh shabaab xasan xanafi xaaji cabdisalaam dil toogasho ah ahna qisaastii akis marxuum wariye sheekh nuur maxamed abkey wabilaahi towfiiq xasan xanafi xaaji ayaa ciidamada sirdoonka soomaaliya gacanta ku soo dhigeen dabayaaqadii sanadkii labada kun iyo afar iyo tobankii xilligaas oo laga soo qabtay dalka kenya waxaana in muddaa gacanta ku hayay nabad sugidda soomaaliya waana markii labaad ee uu xasan xanafi ka soo hor muuqdo maxkamadda ciidamada qalabka sida iyadoo horay racfaan oo uga qaatay maxkamadda derajada koowaad ee ciidamada qalabka sida saddexdii bishan aynu ku jirno xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
waa hagaag galab wanaagsan dhegaystayaal weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da kulan ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan howlgalka nabad ilaalinta midooda afrika ee soomaaliya iyo mas-uuliyiinta labada gole ee dowladda ayaa looga hadlay sinaanta jinsiga iyo horumarinta nabadda kulankaasi waxaa ka qayb galay ururada bulshada iyo ardayda muqdisho qaarkood waxaase warbixintan kasoo diray magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste
kulan looga hadlayay horumarinta nabadda iyo sinaanta jinsiga ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho kulankan oo uu soo qabanqaabiyey xafiiska amisom ee soomaaliya ayaa waxaa kasoo qayb galay xubno ka socday labada gole ee dowladda iyo qaar ka tirsan ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada muqdisho waxaana ugu horeyn madasha ka hadashay wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka muumino sheekh cumar oo ardayda si gaara ugu guubaabisay inay ka qayb qaataan horumarka nabadda iyo siyaasadda dalka aniga maanta waxaan idinku guwaabinayaa inaad ka qayb qaadataan siyaasadda maanta ka taagan dalka soomaaliya inaad ka qayb qaadataan nabadgelyada dalka inaad ka qayb qaadataan walaalihiin gabdhaha soomaaliyeed inaad u turtaan aad u dhowrtaan aad ku tixgelisaan mudnaanta ay leeyihiin sababtoo ah hooyo waa idin dhashay way idin dhixi doontaa way idin dhalatay inaad ku tixgelisaan waxa ay leedahay waxaan kaloo ardayda ku guubaabinayaa inay iska ilaaliyaan ardada la marxabaabinayo ama dhallinyarada la marxabaabinayo wadada qaldan lagu toosinayo waxaan idin- waxaan idin leeyahay idinku guubaabinayaa ama idinkugu dhiirigelinayaa inaad iska ilaalitaan ka fojignaataan sidoo kale xildhibaanad caashe koos maxamuud oo ka mid ah xubnihii baarlamanka ee kulanka ka qayb qaatay ayaa sheegtay in ardayda ay qayb libaax ka qaadan karaan sinaanta jinsiga iyo dadaalka loogu jiro sare u qaadista nabadda waxaad ka qaadan kartaan doorka ugu muhiimsan haddaad tihiin ardayda jaamacadaha waxaan leeyahay hooyo anu hooyadiin baan ahay waan nigala qayb galaynaa waan nigala shaqaynaa laakiin firfircoonidiinna muujiya iyo dadnimadiinna amnigana ka shaqeeya amnigu waa danteena nabaddu waa furaha nolosha anu hooyo soomaaliyeed oo hooyadiinaan ahay beledkaan laydhaa muqdishona weligay kamaan bixin ilmahaygu jaamacadahay kaga soo baxeen way ka shaqeeyaan oo weli wayay joogaan waxa aan ku joognaana waa soomaalinimo horta kow aabbaha in madaxay naga haystaan waa qabiila qabiilka baabiiya waxaan guul ku gaadhaynaana waa soomaalinimo wadaninimo iyo qarannimo u hiiliya garab istaaga inta wada nabadda qarannimada iyo soomaalinimada wax yar haddaan ka idhaahdo sinaanta jinsiga horta innaga ilaahay boqorka ahaaba ina siiyey haddaan nahay haweenka soomaaliyeed ama haweenka muslimiinta ah rabbiga xaaliquraxmaankaabaa wuxuu ina siiyey qiimaha ugu badan ee qof aadamaa la siiyo ayuu ilaahay ina siiyey ayadoo ummadda muslimiinta gabdhaha markay dhalato god lagu rido ayuu rabbi quluubta cumar wuxuu ku riday gabadhiisa godka uu ku ridayo ee aabbaa baabale inuu cumar u naxo ilaahay baa markaa suuratulnisa inoo soo dejiyey raggu ma laha suuratulrijaal horta xagga ilaahay qiimahaas innaga isyasna mooyaane qiimaha iyo karaamada rabbigu ina siiyey karaama layna siin karo oo aadam ina siin karo ay ma jirto tan kale waan u simannahay shaqada waan u simannahay caafimaadka waan u simannahay waxbarashada dhinaca kale lindiya wayota oo ah ku-xigeenka madaxa howlgalka midowda afrika ayaa sheegtay in ujeeddada kulankani uu yahay sidii ay ardayda jaamacaduhu fikrado uga dhiiban lahaayeen arrimaha la xiriira jinsiga iyo dhismaha nabadda ugu dambayntii qaar ka mid a ardayda jaamacadaha magaalada muqdisho ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan horumarinta nabadda iyo sinaanta jinsiga waxaa inoo dhisan ardayda soomaaliyeed baan ahay midooga ad- midooga ardayda jaamacadaha soomaaliyeed maajiso waa lala socdaa midooga isha gudoomiye wiil baa ka ah laakiinse gender balancega saan u fiirino ku-xigeeneygana waxaan uga dhigna gabar waa lala socdaa Een, anagoo ah markaa ii sheeg midooda ardayda jaamacadaha iyaga naftirkeedu waxaa ii sheeg waa qayb ka mid a horumarka aanu qabanay waana barnaamij maxaan ku idhahdaayo loo baahan yahay waana joogteen doonaa waxaana ballanqaadi doonaa haddii alla karaal noqdo wixii horumar waddanka soomaaliya ku saabsan inaan guntiga u xiran doono haddii alla karaal noqdo bilaa tawfiiq sinaanta muhiim waaye Een, waxay muhiim u tahay noolahoo dhan ay muhiim u tahay haddaan la sinaanin maxaa la dhahaa horumar ma la gaaraayo haddii la dhaho meeshaan cid waxaa wax ka qabanayo keliya rag le gabdhahan ma ka qabanayaan horumar ma gaari karno Een, noloshana wax weyn ay ku yihiin dumarka saa wada ognahay waxaa loo baahan yahay inay dadka dhan ogaadaan inay maxaa la dhahaa nolosha muhiim ku yihiin dumarka waxqabadkoodana oo maxaa la dhahaa muuqdo dad badan ay og yihiin waxqabadkooda dadka yar ee aan ogeynna waxaan u sheegayaa wax badan inay dumarka qabtaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
galab wanaagsan idil ahaantiinba halka aad naga dhegaysanaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a washington waxaa magaalada columbus ee gobolka ohio ka furmay ciyaaraha sannadlaha ah ee lagu qabto gobolkaas ciyaarahan oo loo qabto dhalinyaro fara badan oo isugu jirta kuwa dhalinyarada ah oo da-dooda ka hooseyso shan iyo toban iyo kuwa waaweynba haddaba wariyaha v o a gobolka ohio cabdikaafi yuusuf aadan ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada columbus waxaa magaaladani colombus ohio lagu qabtay xaflad lagu daahfurayo ciyaaraha guuga oo sanad kastaba xilligan oo kaleeto ka dhaca magaaladani ciyaarahani ayaa looga kala yimaadaa dhammaanba gobolada kala gedisan ee soomaalidu ka degan tahay wadankan waxaa sidoo kale kasoo qayb gala madax iyo dad sumcad ku dhexle soomaalida dhexdeeda sida macalimiin iyo ciyaartooydii horeeto bashiir geelle waa madaxa guddiga sanad kastaba qabta ciyaarahani waxaanan weydiiyey inta sano ay soo wadeen iyo cidda kasoo qayb gasha waxaan soo wadnay lix iyo toban sano socdo sanadkan waa sanadka lix iyo tobnaad waxaa kasoo qayb gala lix iyo toban kooxood oo u dhaxaysa sideed iyo toban jir ilaa iyo labaatan iyo toddoba jir afar kooxood oo ka yar afar iyo toban jir iyo eh, lix kooxood oo ka weyn eh, soddon iyo wixii ka weyn ah waxaa isna ka hadlay madasha ciyaaraha axmed xuseen dirir oo ka mid ah baarlamaanka wadanka kanada waxaana uu aad ugu dheeraaday dhiirigelinta dhallinyarada waxaanan xildhibaanka weydiiyey bal dareenkiisa ku aadan ciyaarahani iyo kooxda uu taageerayo ciyaaro oo north america dhan baan arkay oo si fiican u socdo Een, eh, gruubka torontan aniga la socday laakiin waxaa u moodaa qaaradda dhan in laga yimid Een, waana barnaamij aad u fiican oo loo baahan yahay in maaragtay lix iyo toban sanay soo socotay waxaana rajaynaynaa inay lix iyo toban sano kale soo socoto insha allah oo sii socoto oo sii xoogayso qasab torontan taageeraya torontan aniga laga soo doortay Ma- laakiin tiim walba waxaa u rajaynaya guul deeqa maxamed siyaad waxa ay ka mid ahayd ciyaartooydii hore ee qaranka soomaaliyeed ee kubadda kolayga waxa ayna ka hadlaysaa dareenkeeda ku aadan ciyaarahani guga ee sanad kasta lagu qabto gobolkani ohaayo maadaama aan ciyaartooy ahaan jiray oon garanahayo qiimaha ay leedahay ciyaartu ay leedahay dhallinyaro aad u yaryar oon maanta ku arkay halkan ciyaaraha ka soo qayb gashay aad baan ugu bogaadinahayaa waana wax loo baahan yahay in la garab galo dhallinyarada yaryartaa lagu baraarujiyo inay ka qayb qaataan ciyaaraha iyo maxaan ku rahdaa si ayna dhibaato kale ina u gelin ciyaarahani ayaa waxaa ka qayb qaadanaya lix iyo toban kooxood oo ka kala yimid gobolada dalkani maraykanka iyo kanada waxa ayna soo gabagaboobi doontaa maalinta axadda ah cabdikaafi yuusuf aadan v o a colombus ohio waan gartay haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daandure iyo falastiin axmed iimaan
waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha ibraahima warqadda ugu horraysa dhankayga waa hambalyo dhalasho farxadle waxay naga soo gaarto hooyo nuuro cilmi cawaale iyo hooyo siraad maxamed siyaad iyo mahdi maxamed xuseen iyo xaaskiisa maxamed axmed faarax iyo xaaskiisa yaxye axmed cali fantaastig xasan maxamed cilmi xasan dheere xaasiskiisa iyo caruurtiisa nadiife axmed faarax jamaal axmed cusmaan jeelle fardowse cilmi cawaale naseexe axmed faarax iyo seegeeda saafi maxamed xuseen nadiifo cali jimcaale iyo canab cabdulaahi khasaaro cabdulaahi axmed faarax doctor iimaan iyo dhammaan dadkaasoo kala jooga maraykanka jarmalka sweden finland austria china uganda iyo gudaha dalka soomaaliya waxay hambalyo dhalasho farxad la u dirayaan aabba cabdirasaaq axmed faarax dalmar iyo hooyo zahre maxamed xuseen sahre dawo oo wiil ugu dhashay magaalada gaalkacyo maalintii axadda bisha maarj ay ahayd lix sanadkan aynu ku jirno waxaa loogu magac daray maxamed yare waxayna leeyihiin soo barbaar noqo kii anfaca diintiisa iyo dadkiisa iyo dalkiisa aamiin ayaanu leenahay waa tahay dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray cabdixaafid macalin cabdi iyo cabdiqaadir ibraahim cabdiraxmaan tubey iyo mahad ibraahim cabdiraxmaan tubey iyo cabdinaasir aadan madgaas oo ku magac dheer bay yidhaahdeen cabdinaasir wadani iyo raxme ibraahim cabdiraxmaan tubey iyo faadime ibraahim cabdiraxmaan tubey iyo farduusu ibraahim cabdiraxmaan tubey iyo axsibo ibraahim cabdiraxmaan tubey iyo hooyo sacdiyo tubey iyo hooyo luuley tubey iyo waxay yidhaahdeen hooyo nuuriyo tubey iyo hooyo fiidey tubey iyo eeda caasho cabdiraxmaan tubey iyo xaawo maxamed cali iyo xafso cabdixaafid macalin cabdi dhammaan dadkaasina waxay taanid u dirayaan faysal cabdiraxmaan tubey iyo waxay yidhaahdeen raxiimo madyare sheekh maxamed rooble oo ku aqalgalay berdaale waxaanay leeyihiin arooskiina kala kulma bashbashii barwaaqo aamin ayaa leenahay warqadaha ma ka yaranasana waxaan soo qabanaynaa heesta ugu horreysa dhegeystayaasheenna amba waa ku rabaa run ma kaa tahaye luul jeelaan ayaan weydiinaynaa
Yeah.
heestaas waxaan filayaa ibraahim oo inaad aad madaxa ula luxaysay gacantii saalax qaasimna waa ka muuqata meeshaas warqaddan waxay naga soo gaartay cabdixafiid macalin cabdi cabdiqaadir ibraahim cabdiraxmaan tubey mahad ibraahim cabdiraxmaan tubey cabdinaasir aadan madkaas oo ku magac dheer cabdinaasir wadani iyo raxme ibraahim cabdiraxmaan tubey faadimo ibraahim cabdiraxmaan tubey iyo fardowse ibraahim cabdiraxmaan tubey iyo axsiibo ibraahim cabdiraxmaan tubey iyo sacdiye tubey iyo luul tubey iyo nuuriye tubey iyo fiidey tubey ee dacaasho cabdiraxmaan tubey iyo xaawo maxamed cali iyo xafse cabdixafiid macalin cabdi dhammaan dadkaasi waxay tahniyad aroos u dirayaan boqorkii boqoradda faysal cabdiraxmaan tubey iyo raxiimo madiyare sheekh maxamed rooble oo ku aqalgalay degmada bardaale ee gobolka baay isku waara ubad khayrqaba kala hel ayaanu leenahay waxaa noo baaqaya binti cadey iyo aamina cadey jawhara luul iyo waxay yidhaahdeen hindiyo dhaqane iyo isaaq uulow iyo injineer boorow iyo aadan xasan iyo faysal isaaq cabdulaahi iyo nasrakiin jacfar xaaji bashiir dhammaantoodna waxay jecel yihiin inay tahniyad gaarsiiyaan kala fure mukhtaar iyo aamine ibraahim oo gabar ugu dhalatay xagadheer waa deegaanka xeryaha dhadhaab waxaanay leeyihiin gabadhaasi saytuun kala fura ayaa loo bixiyey ducaduna waa xaggeena saytuun soo barbaar ayaan ku leenahay noqotii dadkeeda iyo dalkeedaba anfacda ibraahim hadaaye waxaa soo qabatay heestii amba waa ku rabaa heestan waxaa la yidhaahdaa malaha waa codka macaan ee fanaanka maxamed bakaal
malaha indhahan ilmada ubayo moogiidebada qalbiga inkato sidaan kuu ahayalaan kuu tusine waxaad ulateed kuursantihiyo dunida idilkee dartaa ina yahay nafiibin lahaydada inkiro caqkuyaysadkaynka mabayl baxdide ishqigay aftuubay halkaa ku wilow ishqigay aftuubay halkaa ku wilow malaha indhahan ilmada ubayo moogiidebada qalbiga irkatee yesa malaha indhahan ilmada ubayo moogiidebada qalbiga irkatoo sidaan kuu ahayalaan kuu tusine waxaad ulateed kuursantihiyo dunida idilkee dartaa ina yahay nafiibin lahaydada inkiro caqkuyaysadkaynka mabayl baxdide ishqigay aftuubay halkaa ku ilow ishqigay aftuubay halkaa ku ilow malaha indhahan ilmada ubayo moogiidebada qalbiga irkatee agtada haddaan shalay uu bax dhigay mantana urusho anaa aase maxaad uga oli halkaad kuu ordaysay jacayle barkeenay dhibcaha ixtiraamka markuu omastaaqay maxaad ugu oontay maxaad aragayga haddeer ugu oyday adoona fariirin markaaga adkayso albaabka wanaagu dhexdeenna ka awdan albaabka wanaagu dhexdeenna ka awdan nagtada haddaan shalay uu bax dhigay maantana urusho wanaa aase agtada haddaan shalay mantana urusho anaa aase maxaad uga oli halkaad kuu ordaysay jacayle barkeenay dhibcaha ixtiraamka markuu omastaaqay maxaad ugu oontay maxaad aragayga haddeer ugu oyday adoona fariirin markaaga adkayso albaabka wanaagu dhexdeenna ka awdan albaabka wanaagu dhexdeenna ka awdan malaha indhahan ilmada ubayo muugiidabada heestan ma moodaa waxoogaa inay ahayd hees koobka ciyaar ah heesta ku xigta ayaa ka sii daran falastiinay aan u gudubno dhinacii warqabaha warqaddan waxay naga soo gaartay markana gacanteyda ay soo qabatay hooyo canab jaamac yuusuf qararaf iyo caruurteeda oo kale ah axmed cabdi galiixe xaaskiisa iyo caruurtiisa sucaad cabdi galiixe iyo saygeeda siciid axmed aadan sharmaarke cabdi galiixe iyo xaaskiisa mushtaaq akram shire nicimo cabdi galiixe iyo caruurteeda maxamed cabdulaahi galiixe sumaye cabdulaahi galiixe umulkhayr maxamed shire iyo seegeeda dhammaan dadkaasi waxay hambaliyo aan la soo koobi karin u dirayaan caruuska iyo caruusadda bay yidhaahdeen boqorka iyo boqoradda ogbaad cabdi galiixe iyo cabdalle boqor maxamed geele oo aroskooda uu ka dhacay magaalada hargeysa bishan maarj koo iyo labaatankeedii isku waara ubad kheyr qabana kala hela ayaanu leenahay aymin ayaan leenahay dhambaalkan wuxuu ku bilowday waxaan salaamayna daadiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha waanu idinka guddoonnay waxaa nahay bay yidhaahdeen maamulka iyo shaqaalaha raadiyo daljir caabud waaq xamdi maxamed maxamuud waxayna jecel yihiin inay tahniyad gaarsiiyaan mahad maxamuud xuseen iyo marwadiisa najmo faarax axmed oo waxay yidhahdeen gabar ugu dhalatay magaalada muqdisho bishan gabadhaasina waxaa loo bixiyay yidhaahdeen isra mahad ducaduna waa xaggeena isra soo kor ayaan ku leenahay noqotii waalidkeeda facda aamiin ayaanu leenahay annaguna haye ibraahim codkii macaana ee xasan aadan samatar iyo heestii siraad amba waa ku rabaa ma waxaa ku xigtay siraad ma og tahay siraadee soomaaliyo dhan dumar uma sidatid quruxde hablo kula silmaa jira codka macaan ee xas- haye codka macaan ee xasan aadan samatar aanu ku wada dhegaysano
Siraad moogtahay sinaadi saddex san iyo dheeraad intaan ku sugayo laftaansa sabayo berri bay si u noqon sadambay wax kula qaban saadaasha geli si uu noqon sadambay wax kula qaban saadaasha geli sidaa fili jacaylkuna abdikuma salgaarino wabadsaashalaysa safad mali jacaylkeen oo sidaaya ilaa qaabo sodhow ilaa qaabo oohay u siiday safad mali jacaylkeen oo sidaaya ilaa qaabo sodhow ilaa qaabo oohay u siiday
intaasi kaga gudubno siraadiyo codkii xasan aadan samatar dhinacii warqadaha haddii aan ku noqonno waa hambalyo meher waxay naga soo gaartay oo diraya waa madaxa v o e da qaybta soomaaliga cabdiraxmaan yabarow ibraahim xasan daandurey jacfar kuukaay caasho ibraahim aadan caashacuud cabdikariim olol seynab abuukar maxamed iyo dhammaan shaqaalaha v o e meel walba oo ay caalamka ka joogaan waxay hambalyo u dirayaan xuseen xaaji jaabire iyo farxiya samaan maxamed oo meherkood uu ka dhacay magaalada muqdisho maalintii khamiista ee afar labaatanka bisha aanu ku jirno ee marj sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka isku waara ubad kheyr qaba kala hela ayaanu leenahay xuseen jaabire iyo farxiyo samaan waa tahay ha kala reebin dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray reer xaaji jaabire faadumo sheekhuna xasan aamina sayid axmed iyo waxay yidhaahdeen cabdi aadan isaaq cabdi janan iyo maxamed maxamuud ilka case iyo cabdixakiim maxamuud shirwac iyo cabdulaahi axmed maxamed barqad maxamuud kaariye iyo waxay yidhahdeen bashiir abikar cabdulaahi dhammaantoodna waxay kala joogaan soomaaliya iyo waxa ay yidhaahdeen dalalka dibadda waxayna hambali jecel yihiin inay gaarsiiyaan xuseen xaaji jaabiri iyo farxiyo samaan maxamed oo meerkooda uu ka qabso magaalada muqdisho waxayna leeyihiin eebba waxaan kaga baraynaa inuu meerkaas idin horseedo guur kheyr qaba aamin ayaan leenahay marka dariiqa ay wiilasha yaryare gabdhaha u istaagaan maxaa la dhihi jira
iga leexmiya idey idey igaaryo abow abow umaya isugayse alaaba jidka ii taal haye imaaw imaaw aa ku xigta markaas codoodka macaan ee banaxariistii jannaha ka waraabiya faadumo qaasim hilowle iyo axmed naaji
Thank
idey idey codadkii macaana faadumo qaasim iyo axmed naaji sacad intaas ayaan kaga gudbaynaa dhinacii dhambaalada haddii aan ku noqonno aan kaa qaato tani falastiin waxay naga soo gaartay abdishariif cilmi cawaale iyo xaaskiisa iyo waxay yidhahdeen amuun axmed garowe shukri axmed faarax iyo caruurteeda iyo cabdiqaadir cabdulaahi maxamed kabiir iyo abti maxamed ciise iyo xaaskiisa iyo xamdi cumar faa'iido iyo saygeeda iyo waxay yidhahdeen shamso cabdi cilmi iyo cabdiweli maxamed cilmi iyo xaaskiisa iyo xamdi cilmi sheekhow caruurteeda iyo dhammaanba waxay yidhahdeen asxaabta waxaana ay kala joogaan gudaha iyo dibadda ee soomaaliya waxayna hambalyo iyo heestan bay jecel yihiin inay gaarsiiyaan aabe dalamar axmed faarax iyo hooyo zahre maxamed xuseen simon oo wiil uu u dhashay bay yidhaahdeen magaalada gaalkacyo wiilkaasuna waxaa loo bixiyey maxamed dalmar axmed waxaana ay leeyihiin noqo kii diintiisa dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aamin ayaan leenahay warqadana waa tahniyad waxay naga soo gaartay waxay yidhaahdeen waanu idin salaanay marka hore dhammaan shaqaalaha rediyo daljir caabud waaq iyo xamdi maxamed maxamuud dhammaan waxay hambalyo dhalasho hawada u marinayaan mahad maxamuud xuseen iyo marwadiisa najmo faarax axmed oo gabar ugu dhalatay caasimada soomaaliya ee muqdisho gaar ahaana xaafada oodweyne gabadhaasi waxaa loo bixiyey isra mahad ducadu waa xaggiina ayay leeyihiin isra soo barbaar ayaanu leenahay noqo tii nabad iyo barwaaqo kusoo korta waa tahay dhambaalkan wuxuu ku bilowday waan idin salaanay baxda hambalyada iyo heesaha ee v o a waanu idinka guddoonnay waxaan habay yidhaahdeen aabe cabdi caydiid iyo hooyo ardo cabdi yuusuf iyo maxamed cabdi caydiid iyo maryan cabdi caydiid iyo bishaar cabdi caydiid iyo maxamuud cabdi caydiid iyo waxay yidhaahdeen bashiir cabdi caydiid iyo farduuse xasan caydiid axmed macalin maxamuud iyo axmed inshaar cabdile gorod loo yaqaano iyo cabdiqani qorane ismaaciil axmed khaliif ibraahim xaashim iyo maxamed shariif maxamed nuur dayax ku magacdheer iyo saare xasan caydiid cumar maxamuud ismaaciil iyo bashiir maxamuud ismaaciil iyo xaliime axmed aadan waxayna hambalyo u dirayaan dhammaantood axmed cabdi caydiid iyo xubbi ciidle xuseen oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada jabuuti ee dalka jabuuti waxaana ay leeyihiin noqda kuwii isku nagaada oo guur khayr qaba uu meherkaas u horseeda aamin ayaan leenahay warqadan markana gacanteeda ugu dambaysa waxay naga soo gaartay wasiirka wasaaradda warfaafinta soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta cabdulaahi colaad rooble agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta cabdirasaaq cali yuusuf bahlaawe agaasimaha soona cabdiraxmaan yuusuf alcadaala agaasimaha t v-ga soomaaliya cabdinaasir xuseen iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda warfaafinta soomaaliya waxay hambalyo u dirayaan meel walba ay joogaanba xuseen xaaji jaabiri iyo farxiya samaan maxamed oo meherkooda uu ka dhacay magaalada muqdisho maalintii khamiista waxaanu leenahay isku waaro ubad kheyr qabana kala hela aamiin aamin ayaan leenahay xaggii heesaha falastiin heestan adiga lewa heestan waxaa la yidhaahdaa ibraahim maxaa xaggayga ugu soo riixay yaa ka dhawaaji ka dhawaaji waa riyo ma igu aragta yaa riyo ma igu aragtaa in la seexdaa ka horreysa horta waa codka macaan ee fanaanada farxiya fiska iyada ayaana gabogabo u ahayd barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana waa dhammaan asxaabta v o a oo idinle sidaa iyo nabadgelyo
Bye.
aad bay u mahadsan yihiin falastiin axmed iimaan iyo ibraahim xasan daandure oo nala socodsiinayey barnaamijkaasi salaamaalkaad kala socoteena oo idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a intaasna waxaa naga eeg idaacaddeedii galabnimo saare cabdi axmed iyo anoo ismaaciil xuseen farjar ayaa idinla socodsiinayey tan iyo intayna idaacadda fiidnimo ku kulmayno waxaan idin leenahay sidaas iyo kulanti dambe oo xiisa leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.